أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jenaraal sare oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa ku biiray jabhadda faano isagoona eedayn koolla u jeediya abiy axmedda waxaa sii kordhaya tirada tahriibayaal soomaali ah oo ku dhintay doon dhowaan ku degtay xeebaha jasiiradda madagaskar mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa baahiyey tirkoobka howlgalladii ay fuliyeen bishii dhammaatay ee jamaadul awal xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose munaasabad lagu sogootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduudda
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan jenaraal sare oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa ku biiray jabhadda faano isagoona eedeyn kulal u jeediya abiy axmedda faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare dagaalka ka holacaya wadanka itoobiya ayaa sababay inay kala furfurtaan qeybaha kala duwan ee ciidanka xabashida arrinkaasoo durbadiiba saameeyey habdhismeedka ciidankaasi sarkaal sare oo ka tirsanaa wasaaradda difaaca itoobiya ayaa ku dhawaaqay inuu ku fallaagoobay xukuumadda abiy axmed isagoona ku biiray kooxaha fallaagada amxaarada ee loo yaqaano fano kornel abera oo ka mid ahaa micyoweynta ciidanka xabashida ayaa goostay wuxuuna u galay maleeshiyaadka mucaaradka qowmiyadda amxaarada sida uu ku sheegay waraysi uu bixiyey abera wuxuu ahaa madaxii kala furfurka walxaha qarxa ee dowladda itoobiya wuxuu si gaara u qaabilsanaa inuu haraadiga walxaha qarxa ka nadiifiyo deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya sababta uu u goostay ayuu ku sheegay in qaab heebsooca loola dhaqmay kadib markii tiro laba jeer ah la xiray islamarkaana lagu tacdiibiyey xabsiyo ay gacanta ku hayaan ciidanka sirdoonka abiy axmed sarkaalkan ayaa sheegay in abiy axmed uu beegsi gaara ku hayo saraakiisha ciidanka ee kasoo jeeda qowmiyadda amxarada wuxuuna ninkan lix bilooda ka hor laga xiray magaalada gondar saddex bilooda kadibna laga sii daayey xabsiga laakiin mar kale ayay ciidanka sirdoonku kala baxeen gurigiisa wuxuuna saddex bilood oo kale kusoo qaatay xabsi uu ruush ka dhisay oo ku yaala gudaha wadanka itoobiya korneelkan ka tirsanaa ciidanka itoobiya ee ku biiray kooxda fano ayaa rajaxumo ka muujiyey in itoobiya dib isugu soo laabato wuxuuna carabaabay in waxa ka socda ismaamulka amxaarada ay yihiin isir safeen halis ah abera ayaa intii aan la xirin ka hor wuxuu kasoo muuqan jiray warbaahinta isagoo kulamo la qaadanaya saraakiil amerikaan ah oo ay ka wada shaqaynayeen kala furfuridda walxaha qarxaa tobanaan jenaraal oo ka tirsanaa milatariga itoobiya ayaa sidan oo kale horey ugu biiray kooxda fano waxaana ka mid ahaa jenaraal tafara mamo oo ka mid ahaa taliyaasha sarsare ee ciidanka itoobiya waxaa sii kordhaya tirada tahriibayaal soomaali ah oo ku dhintay doon dhowaan ku degtay xeebaha jasiiradda madagaskar tirada dadkii ku dhintay xeebaha dalka madagaskar kadib markii doomo ay sarnaayeen ay qalimiin ayaa gaartay siddeed iyo labaatan siday xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dalkaasa labaatan iyo toddoba qof ayaa ka badbaaday shilkaas oo ay ku jiraan lix iyo labaatan haween ah iyo soddon iyo kow dhallinyaro ah kuwaasoo lagu haya xarun ku taalla dalka madagaskar dadka ka badbaaday shilkaas ka dhacay badweynta hindiya oo waraysiyo siiyey warbaahinta ayaa sheegay inay ka soo carareen dhibaato ku qabsatay dalka soomaaliya iyo qaar ay sheegeen inay soo tahriibeen kadib burbur ku yimid ganacsigooda kaasoo uu sabab u ahaa canshuuro xaddaaf ah oo maamulka riddada ah ee xasan sheikh uu ku soo rogay ganacsigooda ganacsigaygii waa iga burburay sababa la xiriira canshuuro culusa waxaan ku khasbanaaday inaan dalka ka baxo ayay tiri asma maxamed oo horey u ahayd ganacsato ku sugan muqdisho qaar kale sida fatax xuseen oo lix iyo labaatan jir ahayd oo ku dhimatay musiibadan waxay doonaysay inay ka baxsato nolol yasjab aha waxay necbeed badda ayay tiri walaashii samiira waana jeclaan lahaa inay qorshaheeda ii sheegto murtada cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa qiray in xaalada halis ah ay ku sugan yihiin dadkii ka soo badbaaday musiibadii ka dhacday jasiiradda madagaskar ee bariga afrika wasiirku sheegan ayaa qiray in kumanaan kun dhalinyaro soomaali ah ay dalka isaga firxanayaan isagoo aan marna soo hadal qaadinin sababta ay dadku u tahriibayaan ay tahay noloshii oo kooxdiisu ku ciriiri gelisay
musiibadii ka dhacday meel u dhow jasiiradda madagaskar oo ay laba doon oo ay saarnaayeen tahriibiyaal soomaali ah muwaadiniin soomaali ah ay kula qallibintay guud ahaan dadka tahriibay waxay ahaayeen toddobaatan iyo shan qofood waxaa hadda nolol lagu hayaa oooo magacyadoodana aan soo gudbin doonaa afartan iyo toddoba qofood sidoo kale waxaa geeriyooday labaatan iyo siddeed qofood oo saddex iyo labaatan ka mid ah meydkooda badda lagu aasay shan ka mid ahna oo ay afar gabdho yihiin halna uu wiil yahay lagu aasay jasiiradda ka mid a jasiiradaha u dhow mataqaanaa waddanka madagaskar marka guud ahaan waxaa moodaa in in dhallinyaradu ay ay aad moodid inay mataqaanaa ay noloshoodii ay khatar ku gelinayaan meelo aan sugnayn iyo socod aan sugnayn horaantii sanadkan ayay ahayd markii soddon iyo siddeed qof tahriibayaal ah ay ku dhinteen xeebaha jabuuti iyagoo ku safraya waddo khatar badan hay-ad gaaleedka qaramada midoobe u qaabilsan socdaalka dunida ayaa warbixin ay sanadkan soo saartay uga digtay dhimashada sii kordhaysa ee dadka tahriibka uga baxaya gobolka geeska afrika xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxameda waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib ayaa allah falligay waxay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen xerada xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ee weerarkaasi ayaa gaartay sagaal askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay afar murtado oo uu ku jiro sarkaal taliya hurin ah oo lagu magacaabo kuule sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkaasi ku gubeen hal gaari oo nooca raaxada ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen hub kala duwan dhanka kale magaalada muqdisho howlgal qarax ah oo habeenkii xalay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari saddex kalena way ku dhaawacmeen waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan ka fuliyeen magaalada muqdisho oo ay ku dhaawaceen mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtadka ay mujaahidiintu dhaawaceen ayaa lagu magacaabaa guurar maxamed xersi kaasi oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka riddada ee xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaasi shalay fuliyey ayaa murtadkani ka qanimaystay gaari nooca baraadada ah oo murtadkani uu watay munaasabad lagu sogootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduudda cabdiraxiim sheekh cali ayaa inoo faahfaahinaya xafladani oo lagu sagootinayay arday dhammaysatay qur-aanka ayaa lagu qabtay madrasada cumar ibnualkhataab oo ka mid ah madaariista qur-aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud xafladda lagu maamusayay ardada dhammaysatay qur-aanka waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada galhareeri ugu horeyn waxaa aayaadka qur-aanka ku dahfuray arday ka mid a ardada dhammaysatay qur-aanka nasala bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin wainnahu lafii zuburi lawali macalin cabdulaahi waa maamulaha madarasada ayaa ka warbixiyey madarasada cumar ibnualkhadaab madarasadan madarasatu cumar ibnukhadaab waxay ka mid tahay madaarista magaalada galhareeri ku taalla madarasada taariikhdeeda waxaa weeyaan madarasada waxaa la furay taariikhda hijrigu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo saddex bishii lixaad saddexdeedii waa bishaan aynu ku jirno jumaadu thani ayaa la furay madarasada saddexdeedii maalin khamiis ah ayaa la furay ardada lagu bilaabay waxaa hadda maanta qalinjabiskoodii loo fadhiyaa oo ka qalinjabiyey arday cadadkoodu gaarayso siddeed iyo toban arday ayaa ka qalinjabisay muddadaas oo hadda bishaan noogu go-ayso saddexdeeda saddexdii sano ay noogu go-ayso ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ardada madarasada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen إلى المعلم والوالدين الذين بذلوا جهودهم في تربيتنا وتعليمنا وأقول للجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ومكروه وأدخلكم الجنة والضوء والدلوة منه ومن عليا الثنايا والسفير المستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدلوة من عليا من ظرفيهما ومن بطن الشفا فالفاء مع أظراف ثنايا المشرفة للشفتين الواو وباء ميم وقلنا ثم مخرجها الخيشوم هل من الأفضل أن أسألك أسئلة حول الصلاة؟
أجل تفضل وصلي ما بدالك ما هي الصلاة لقة وشرعا؟
الصلاة لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ما هي شروط الصلاة؟
شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة sheekh cabdulaahi maxamuud iidow oo ka mid ah waalidiintaha ayaa u mahadceliyey macalinka madarasada iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladda anugu ku hadlay afka waalidiinta macallinkayna macalin cabdulaahi inaan isugu nimaado maantay qur-aankayni ciyaalkayni ardadayni oo qur-aankii dhammayday wakhti aan hadda aad u dheerayn kadib asigana mahad aan u celinaynaa waxaan rabnaa oon rajaynaynaa adduunyada iyo aakhiraba islaamkan u anfacaan annagana noo anfacaan marka waxaan leeyahay waalidiinta lafteeda oon anugu ka ahay inaanan intaas uga harin ardada ka qalin jabisay madarasada cumar ibnulkhadaab ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo siddeed iyo toban arday mahadsan cabdiraxiima warkii fiidnimo ee caawaran dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh